caasho aada baad umahadsan tahay xalay abaar tobankii habeennimo ayay fariintaasna soo gaartay dhalinyarana soo wacay oo noo sheegay in meel xaflad uu ka ka hesayay oo bandhig ahayd in boolis soo galeen kadibna ay markaasi ay saldhigii u kaxeeyeen dhalinyaradii markay noo sheegeen waxaan weydiinay sababta waxay yidhahdeen waxaa jirtay hoolka uu xuduudda ku dhigay fanaanku in aanan loogu sheegin dadkii imaanayay ee dadkii maxaha jihooyinkii rasmiga ahay ama dawladii sudan meeshaasay joogtay in loogu loogu sheego in meeshu ka dhacay aroos aysan ahayn bandhig faneed oo markaasi lacag lagu qaadayo oo dadka gelitaanku lacag ahayd marka waxaa dhacay hamwaa laba dhankaasa oo ay dawladii iyo wax kale loogu sheegay meeshiina loogu sheegay qaahoolkii dadkii loo laga kiraysana loogu sheegay inay tahay meeshu meel aroos marka booliskii waxay ka war heleen in meeshu uu yahay meel bandhig faneeda lagu galay lacag isla mar ahaantaana ay tahay meel oo ganacsi oo kale marka dawladda sudanna waxaa sharci ka yaala dawladda hoose meelaha saas oo kale ama fanaaniinta markay imaanayaan waxay ku leedahay qayb kamida lacagtaasi waxay leedahay wargelin in lagu wargeliyo iyaga oo sameeya dhanka amniga dhanka nidaamka meelo badan ka ilaaliya ayay markaa sameeyaan marka qalabka ugu weyne la sheegay dhalinyaradu galeen dhalinyaradii fanaanka keentay inkastoo marka horeba safaarad ahaana loo soo xiriirin laakiin dhalinyaradii keentay ee iyagu iskood isku xilqaamay ee fanaanka hore u keenayna waxay ahayn un dhalinyaro iska cadiya marka taasaa keentay in uu jiro qalab noocaasa waa garta fanaanka nimcaan hillaac yaa la socday nimcaan hillaac intaa la socdo qof la socota ma jirto keligiis uu yimid magaaladan dhalinyaro caadiya marka soo abaabulen oo keenay dhallinyarada fanaanka keentay ma iyagaa mas-uuliyadda lahaa oo qaabkaa wax u sameeyey mise waxay ahayd miduu fanaankaba ka warqabay maxay wararka kugu soo gaareen anaga si wararka nugu soo gaareen fanaanku waa ka xanaaqay mausan ka warhaynin sidaa nala sheegay oo ilaa marka dambe si xuna ugu xumaaday laakiin dhalinyarada waxaa la yidhi waxay islahayn arrinku msan ma weynaanay sababtoo ah ma islahayn mayna moodeynin in ay ogaanayaan booliskii wax noocaasa marka wax laisla ogyahay maheen waxaan isleena qaladku dhanka dhalinyarada ka dhacay laakiin inta badan arrinkiina waaba wa wa way ka xaliyeen marka saasa marka dambe ay ku dhamaatay booliska yaa wargeliyay yaa u sheegay booliska in meeshani uu ka heesayo fanaan aan u dhalan dalka si khaladana xafladda loo qabtay yaa booliska xogtaas oo dhan gaarsiiyey caasho dawladdan waa dawlad weyn waa dawlad weli aan burburin waa dawlad isku dhisan booliska meel walba oo xafladaha ka dhacayaan way tagaan way baaraan markay aan arkaan xaflad soomaali ama ay joogaan ajaanib ama ay joogaan muwaadiniin waxay xaq u leeyihin inay weydiiyaan hoolka ay yidhaahdaan waxa meesha ka socda muxuu yahay waxaa jiro boolis la yidhaahdo nidaamka guud oo ilaaliya oo shaqada ku leh xafladaha noocaas oo kale ah marka wax wargelin u baahan maaha waa iyaga waxay leeyihiin waxay sameeyaan wareegto dadku waa ciidan kuwa wareega marka xafladaha meelay ka jiraan way weydiiyaan xafladani ma u haystaa tasriix ama ogolaasho way weyd markay weydiyaan o qofka waxay ka ogaanayaan meeshii wixii ka socday iyo iyo waxii warqada ku qornay inay iskhilaafia ka arkaan marka ma lama dhigi karo wax wargelin u baahan mahen marka dawladda sudan ayaa marka awoodeeda iyo ciidankeedii adeegsanaysa un bay ka ogaadeen marka xafladda xalay lagu soo xiray fanaanka nimcaan hillaac ma keligii baa heesayay mise waxaa jirtay fanaaniin kale oo la socotay oo ama soomaali ah ama sudan u dhalatay bal noo sharax xafladda siday u dhacaysay waxaa jirtay horta fanaanku waa fanaan soomaaliyeed waxaa jirta fanaaniin kale oo sudaaniya oo la yihahdo fanaan weyn oo isagana soomaaliga ku haysa oo kale carabina ku haysa oo sudaani ah oo la yihahdo taariikhdeyna meesha la joogay oo muusikada si toos ugu tumay sida noo sheegen dhalinyaradu laakiin dhanka soomaalida keligiis oo ahaa xafladuna xaflada weyn oo soomaaliya kasoo qayb gasho inkastoo maalmahan ay dana jirto olala soomaalida qaarkood ay doonayaan in abaaraha iyo looga qayb qaato oo xoogaa kasoo horjeeda way jireen laakiin waxaa la sooran karaa un waxay iska ahayd xaflad yar oo iska gaaban oo ay dhalinyaro soomaaliya kasoo qayb galeen marka ma keligii baa la xiray mise dhalinyaradii kale ee reer sudan ahayde iyaguna kaalinta ku lahaa bandhig faneedkan iyagana waa la qabqabtay isla xalay ayaa waxaa dhacday markii meesha la joogay dhalinyarada qaarkood ay isku dayeen inay difaacan fanaanka ay yidhahdaan fanaanku waa fanaan soomaaliyeed lama xiri karo lama taaban karo boolisku markuu arrinta soo galay wax cid walba isku dayda inay ku celiso ayuu hore u taxaabay laakiin xilli dambe safaaraddu zaale gashay ayaa waxaa lagu soo daayay dadkii kale fanaankiina saake ayaa maxkamad la geeyey oo lagu xukumay ganaax lacageed oo adiga kun iyo shan boqol oo dollar u dhiganta lacag sudaaniga ahna lacag labaatan kun oo jinahiga sudaaniga ah kadibna dhalinyaradii iyo is abaabulay ayaa saakay lacagtii bixiyey sidaasaana fanaankii dhawaan lagu soo daayay saacado ka hor annaga waxaan oodnay inaan meelo badan kala hadalno oo dhankan maxay ahaatay wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka hidaha ee dalka sudan in laga hadlo barnaamijyo dhaqan isdhexgala laga sameyn kara lakin waxaad moodaa dhalinyaradu inay iyagu barnaamij yaro oo iska gaagaabanay wadeen oo ay xafladu saas ula weynaanin lakin uun booliska iyo markii ay ka war heleen uun arrintii la weynaatay laakiin markii hore waa la sahashaday aada loo sahashada sida muuqata oo dhalinyaradiina dhalinyaranimana waa way qaadeen dhalinyaradii lakin haddadan waxaad moodaa ina inay wax un ka barteen